barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha kusoo dhowaada uu soo diyaariyey soona jeedinayo jaamac buulle jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aad axad walba kala socotaan v o a mowduuceenna toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay waa maxay doorka qurbajoogta soomaaliyeed kaga aadan isbeddelka dalka ka dhacay in loo dabaaldego madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ha joogtee kaalin muuqata ma ku yeelan karaan dib u soo kabashada dowladnimada dalka toddobaadkan waxaa barnaamijka noogu marti ah brofesor cabdi ismaaciil samatar oo inta badan soomaalidu ay wada garanayso dhowaanna ka soo noqday dalkii isagoo hogaamiyey guddiga anshaxa ee doorashooyinka uu hawshoodu ay soo dhadhamaatay siddeeddii bishan markii la doortay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo barasare cabdi ismaaciil samatar waa madaxa laanta juqraafiga baycadda iyo arrimaha bulshada ee jaamacadda minnesota waxa uuna ku sugan yahay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka barasare cabdi ismaaciil samatar kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ugu horreynna inta aanan mawduuceenna u guda gelin balse gaaban waxaad warbixin nooga siisaa guddigii aad madaxda ka ahayd ee anshaxa hawshii uu qabtay ee xilligii doorashada iyo kaalintii aad ku lahaydeen habsami u socodka doorashada walaal jaamac waad salaaman tahay dhegaystayaashuna sidaa iyo si leeg tiimka ama guddida waxay ka koobnayd sideed qof oon ku jiro laba haweena iyo lix rag ah guddi runtii waxay ahaayeen dad qiimo leh oo edab leh oo iimaan leh oo isku kalsoonaa uguna naxayay waddanka iyo dadka waxa haysta anigu maan magacaabin sidooda anigaba la ii magacaabay iyakaana i doortay inaan guddoomiye u noqdo guddida guddida markaa haddii aan usoo noqdo farsamadeedu ama shaqadeedu waxay ahayd waxay ahayd inay ka ilaaliso intii itaalkeega muddadii yarayda koobnayd ee lana siiyey iyo farsamada iyada koobnayd oo dee sideed qof ku koobnayd wax musuq maasaqa oo ka dhaca meesha oo waxyeeleeya siday wax u socdaan ayay mas-uuliyadayadu ahayd markanu meesha tagnay waxaanu markiiba ogaanay in hawlo badani ay socdaan oonaan hawlahaa wada ilaalin karayn waxa wanaagsanaan lahayd in guddiga la magacaabi lahaa lix bilood horteed la siin lahaana dad howlgal oo fara badan oo wax baarka ku baasan iyo dembiig baarka ku yaqaana si loo ogaado meelayowga musuq maasuqu ka socdo ee doorashooyinkan looga soo fircamayo laakiinse hawsha iyadu inta badan waxay ku koobnaatay laba arrimood mid waxay ahayd meesha lagu qabanayo in la xasiliyo oo la ogaado in meel muwaafaqa oo la ilaalin kara inay noqoto ta labaadna waxay ahayd meesha maalinta doorashadu dhacso inaan wax lacaga iyo telefoonna iyo wixii lamid ahaa ee wax lagu kala gadan lahaa aan lala soo gelin waxaad moodaysaa siday dadku noo sheegayaan labada arrimood inaanu ku guulaysanay markaa hawshayadu intaasay kusoo koobnayd meesha inaanu ilaalino inaan waxba lala soo gelin oo dadku meeshaa soo gelaya xor ahaadaantiina waa lagu guulaystay waad ku mahadsan tahay meesha gudaheega si nidaam u eeg ayay ku dhacday walaa waad ku mahadsan tahay profesor cabdi ismaaciil samatar haddii aan mawduuceenna usoo noqonno maxay kula tahay door intee la-eg ayay qurbajoogta soomaaliyeed ku leeyihiin isbeddelka dalka ka dhacay in ay waxtar u noqdaan oo in loo dabaaldego dowlad cusub oo dhalatay mooyaane dowladnimada in la soo celiyo kaalin intee la-eg ayay qurbajoogta ku leedahay wallahi anigu waxaan isleeyahay inkastoo dee araggaygu una taam ahayn una dhammayn oo dee ilaahay unbaa wax walba ogaan karaya dad fara badan oo soo galay baarlamaanka oo qurba joogihi way jiraan qaarkoodna aada hay u quman yihiin qaarkoodna hayna qumanayn qaarkood u yimid inay waddanka isbeddel wanaagsan ka sameeyaan qaarkoodna u yimaadeen inay waddanka ka shaqaystaan kolka kuwa baarlamaanka soo galay haddaaftid waxaan isleeyahay qurba joogta in sidan loo arko ayaa quman horta qofku gabadhaa ama wiilkaa ee dibadda ka imanaya farsamo ma leeyahay ama ma leedahay ma isku filan yahay mise isku filan tahay edab ma leeyahay mise ma laha iimaan ma leeyahay mise ma laha wax dadka ma tari karaa mise ma tari karo markaad astaantaa hadduu qofku ka soo baxo markaasuunbaa shaksiyan lo odhan karaa qofkaasi wax qiimo le ayuu kusoo korin karaa qaranka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed hadduuna astaamaha intiisa badan lahaynna waxaa meesha laga yaabaa inuu u imanayo ama ay u imanayso inay ka shaqaystaan meesha marka waxa jooga meesha haddii aan carabka ku dhufto walaal jaamacow waxa weeye dad fara badan oo dee shaksiyan doonayaan inay maalgashi ku samaystaan waddanka uu jiraa oo ka xoogsanaya dee hadduu xoogsadaan oy si xaqa uga xoogsadaan dad kalena waxbay tari doonaan qaar jaamacadaha kusoo noqonayo wax ka dhigaya waan ku arko mathalan nin p h d ku sitaan arkay cilmigan ecologiga oo garawe iyo xamarba wax ka dhiga oo runtii shaqo wanaagsan meel kale ka heli lahaa marka waxay u eeg tahay inay isugu jiraan dadka qurba joogtihii dad doonaya waddanka inay ka shaqaystaan iyo dad doonaya inay u shaqeeyaan ayay ila eeg tahay walaal haddii marka shakhsiyaadka gudaha galay aanu halkaa uga tagno jaaliyadyaha ballaaran ee aad adiguwa ka mid tahay ee minneapolis gobolka minnesota colombos london toronto oo aadka u xoog badan dhaqaale iyo tayo kalaba leh iyagu kaalin ma ku leeyihiin ayagoon dalkii shaqana u doonanaynin xilna ka qabanaynin inay isbeddelka dowladnimo ay wax ka taraan waxay uga tari karaan laba siyaabood walaal jaamacow waxa weeyaan haddaad mathalan waddanka israa'iil ama yuhuudda haddaad eegtid xoog yaha xoogay ku dhisan tahay in badan waxa weeyaan dadka yuhuudda yurub iyo maraykan iyo canada jooga oo urursan oo iyaku goostay inay maskaxdooda iyo xoogooga ugu doodaan dalka israa'iil qaarkood way kasoo horjeedaan waxaan zionism kala dhaho laakiinse intooda badani way waafaqsan yihiin marka waxaan isleeyahay waxyaabaha ugu weyne dadka qurbo joogta ee dhulkan degan maraykan ama yurub ama halkan ay samayn karaan waxa weeye kow iyakoon xataa meeshii tegin intay isku duubmaan hay u noqdaan cod u doodaya danta soomaaliyeed taa haddii la helo waxaa imanaya in mabda hay ku heshiis noqon karaa haddii mabda'a lagu heshiis karan noqon karana waxay samayn karaan markaasi inay xataa intay isku darsadaan lacago fara badan maalgelin hay ku sameeyaan dhakhaa dhakhtarada iskuullada iyo wixii la caana maalaha marka ta ugu horraysan odhan lahaa waxa weeyaan inay wax u tari karaan iyo in kale dowladnimada soo noqoshadeeda waxa weeyaan inay iyakoo isku duuban toronto ka hadlaan dowladdaa iyakoo isku mid a u tagaan iyakoo minneapolis iyo colombus iyo seattle iyo los angeles iyo washington jooga meel qura hay mabda' ku wada xidhaan hay taageeraan maaha qof iyo labee qaranka hay taageeraan markay dowladdu saxsan tahayna dhabarka ka taabta oo riixa markay dowladdu khaldan tahayna si badheeda uga hor yimaada oo khaladkayga u sheega astaamaha caynkaasa ayay wax ku tari karaan soo kabka qarannimada soomaaliyeed walaal dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o e da waxaadna dhegeysaneysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoogu marti yahay barasare cabdi ismaaciil samatar mawduuca toddobaadkan aanu ka hadlaynana waxa uu yahay waa maxay doorka qurbajoogta soomaaliyeed ay ku yeelan karaan dib u dhiska dowladnimada soomaaliya aan u baaqo dhegeysaha koowaad fadlan adoo magacaaga iyo meesha aad joogto ku bilaabayo kusoo dhowow v o a iyo barnaamijka wicitaankaba asalaamu calaykum magacayga waa cabdullaahi kuumiye waxaan joogaa edmonton canada ti waxaan rabaa inaan hal su-aal weydiiyo professorka haddii waktigu iimisaamaxana waxaan aan rabaa inaan bixiyo comment yar oo ku saabsan aragtidayda ku aadan sida maaragtay waddanka dib loogu dhisi karo su-aasha horeysa intaan aanan guda gelin professorka horta waa mahadsan yahay runtii yani tallaabadii geesinimada lahayd doctor cabdi ismaaciil samantar iyo guddigii anshaxu runtii ay muujiyeen waktigii doorashada arrintaas waxaan odhan lahaa waxay ahayd arrin runtii aanan filanayn dad badan oo soomaaliya runtii aysan filanaynin geesinimada idinkoo muqdisho jooga aada u istaagteen inaad xakamaysaan musuq maasuqa iyo waxisdabamarinta waktiga doorashada iyadoo weliba dowlado waaweyn oo danahooda aanan ognahay ay meesha ka muuqdeen runtii taasaan ku mahadsantihiin profesor cabdi ismaaciil su-aasha aan raba inaan ku weydiiyaa waxay tahay soomaaliya dhibka maanta hortaagan waxa weeye waa ciidan la-aan waddan ammaankiisa ay sugayaan ciidamo shisheeye oo ay madaxdii waardiyeynayaan oo ay halkii xukuumaddu ay fadhiisan lahayd ayagay ku gadaaman yihiin sidee ayaa looga maarmi karaa ciidamadan annagoo og in international communitygu aysan raalli ka ahayn in ciidan soomaaliyeed la sameeyo si looga maarmo ciidamada amisom waa tahay waa mahadsan tahay profesor cabdi ismaaciil samater walaal walaalkay ugu mahadsan yahay canada ka soo hadlaya guddiduna waxay ahayd runtii haween iyo rag edabtoodu aada u sarrayso geesinimana leh jacaylka waddankuna aada ugu dheeryahay marka ilaahay mahadi weeyaan inay dadkaasi isku yimaadeen tan ah ciidan soomaaliyeed sidee loo dhisi karaa iyadoon shisheeyuhu ama ha noqdaan kuwa gobolka ama kuwa ka fogba ha noqdaane hayna jeclayn ama hayna roonayn inay ciidan soomaaliyeed oo soomaali ku dhisan u yimaado waxaan isleeyahay qurba joogta han ka soo bilowno siduu barnaamijkuba jaamac inoo sheegay isagoo taa ku saabsan waxaan isleeyahay ugu yaraan waqooyi america iyo yurub iyo middle eastka way joogaan in soomaaliya oo han isleeyahay bishii waxay bixin karaan dhowr milyan oo dollar toban milyan oo dollar dadka qurba joogtu bishii way bixin karaa kii waxoogaa haystaana inuu kun dollar bixiyo kii wax yar haystaana inuu shan boqol oo dollar bixiyo marka laisku geegeeyo toban milyan waan keeni karnaa tobankaa milyan waxaan sheegnaa in saanad u gaara ciidanka amniga ee xoogga dalka loo dhigo meel oo iyaka lagu hubiyo mushahaaradooda in laga adkaado talabaadna waxaa la samayn karaa walaal dekeda muqdisho airportka muqdisho dekeda kismaayo dekeda boosaaso lacaga ayaa ka soo baxa cashuuro kale ayaa la saari karaa waxaa la samayn karaa waxaan qabaa in bishii ilaa soddon milyan oo dollar loo soo xereyn karo ciidanka soomaalida iyadoon cidnaba adduunyada loo barya laakiinse waxa weeyaan lacagtaasi inaan lagu aaminin kuwii awal khasnadaha hayn jiray ee lagu aamino dad culamaa oo ilaahay u dhaartay iyo dad waddanka jecel oo ilaahay u dhaartay dabadeedna ciidan xula oon imika ciidankeenu beeleed buu u baahan yahay hadday kismaayo joogaan beeleed bay yihiin hadday xamar joogaan beeleed waaye hadday boosaaso joogaan beelaad waaye hadday hargeysa joogaan waa sidaas in la-eg ciidan isku xula ninbaa maalin dhaweyd waraaqi isoo diray oo texas jooga wuxuu yidhi baarlamaanka dadka ku jiraa mid walba boqo ha keeno boqol dhalinyaro ah oo dabadeedna la isku dhafo xerooyin loo sameeyo waxaan qabaa markaa inay qurba joogta iyo dadka guduhu hadday iska gaashaanbuuraystaan in labaatan ilaa soddon milyan bil kastaba loo soo hoyin karo lacagtaasina la dhaho waa tii tababarka taasi waa xagga kharashka oo qof wala oo askariyaba saddexdiisa boqol iyo saddexdeeda boqol ee dollar diyaar u tahay meeshay seexanayeen diyaar u tahay caafimaadkoogii intii ilaahay ka sokaysa diyaar u yahay saanadoodiina loo keeno dabadeedna la isku dhafo lagu tababaro waxaa la tababarayaa maaha rasaasida loo rido waxa ugu horreysa waxa weeyaan lagu tababarayaa wadaninimada iyo daljacaylku wuxuu yahay in la baro dadka bahasha laguma soo dhashee waa la bartaa haddii jidkaa la raaco oo dabeedna la yidhaaho dowlad qura ayaanu doorananaa inay ciidankaa noo tababarto oon weliba ahayn kuwa afrika ee nagu hareeraysan ama south africa ha noqoto ama turki ha noqoto ama malaysia ha noqoto ama meeshai doonaysa ha noqotee dowlad qurihii hay mas-uuliyad ka qaada inay tababarto ciidankaas haddii jidkaa la maro waxaan isleeyahay iyakuna dadkaa lasoo qaadaya ciidanka noqon doona kalsooni bay heli doonaan dadka soomaaliyeedna waxay noqon doonaan dad qiimo weyn iyo qadarin u haya oo iyakana la ixtiraamo jidka haddii la maro wax weyn ayaa inoo hagaagi karaa muddo laba sodanood gudaheeda walaal markii laga tago profesor cabdi ismaaciil samater in aad faahfaahisay jawaabta su-aasha uu cabdulaahi kulmiye oo edmonton kasoo wactamayay ku weydiiyey ma ku raacsan tahay aragtida ah inay waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay in ciidan soomaaliyeed la dhiso haddaan ciidan soomaaliyeed la dhisin wax allaaliyo wax inoo hagaagayaa ma jiro waayo waxa weeyaan kuwan dadka laynayana ciidan soomaaliyeed unbaa badda ku dari kara taasi waa mid laakiin ciidankaasina waa inuu dadka ku xidhnaadaa oy dadka walaala yihiin odagii mount stong ee china markuu kacdoonka samaynayo jabaneska iska celinayay wuxuu ku tilmaamay dadka ciidanka inay yihiin kalluun kalluunkaasina siduu u noolaan karaa waa isagoo biyo ku jira biyahaasina waxa weeyaan dadkiisa waaye labadaasi hadday isku xidhan yihiin wax weyn baa inoo kordhaya ciidankuna waa ciidankuna inuu sida noqdo waaye waxa weeyaan kii gaashaandhiga dibadda iyo ki difaacaan ujeedaa iyo ciidanka booliiska oo la samayn karo mar baynu ahaan jirnay biliiska afrika ragga iyo dumarka ugu sarreeya xagga farsamada iyo hanaanka iyo dhaqanka ayaynu ahaan jirnay dadkii ka soo shaqeeyay qaarkood baa nool waa laga faa'iidaysan karaa inay la taliyaal noqdaan laakiinse waa laga maarmaan ciidan ammaan in soomaali loo sameeyo waddan jiri karaana ma
waa tahay aan u baaqa dhegeystaha kale dhegeysta adoo ku bilaabaya meesha aad joogto iyo magacaaga oo saddexaan fadlan kusoo dhawow barnaamijka asalaamu calaykum waa idin salaamay specially profesorka waa salaamaya iyo dhegeystayaashaba magacayga waxaa la dhahaa ayaan faarax abukar waxaan idinka soo wacayaa magaalada minneapolis reer minnesota ahay profesorka waxaan weydiinayaa waxaa jira qabaa'ilaad soomaaliyeed oo cabaadaya oo oo dareemaya inay ama xildhibaano ahaan loo boobay ama maxaan ku dhahay ama aanba lagu darinba dowladdii horena ama kuwii ka horreeyeyna ay ignoor garayn jireen si marka daca- cadaalada loo helo sidee baad isleedahay dowladdan hadda jirta way ku qancin kartaa dadkaas Eh, walaal waad mahadsan tahay Eh, haddaynu gobol kol wada degannahayna walaalaynu ka sii nahay eh, ma- soomaalida kale ee maraykanka degan Eh, waxa weeye dad way jiraan in wax dhicitaan meesha ka dhacay wuu jiraa cid taa diidi kartaa ma ayan jirto walaal Eh, in lacaga badani iyo xoog meesha soo geliyeen dadna waa dhab waaye awal waxaa la odhan jiray waxaani xaq maahe waa xal anigu imika waxaan gaadhay meelhan leeyahay hadduuna xaq ahayn xal manbaba noqon karo waa tii la odhan jiray qaalin ama eh, hal xaaraanihi ma dhasho niliga xaraara ma dhasho waa dhab waaye marka waxaan qabaa qabaa'il kuma noqon karno xaqa jidka loo marayo jidka loo maraya waxa weeyaan gabadh kasta iyo wiil kasta oo soomaaliyeed inuu fursad u helo inuu u codeeyo dadka doonay ay doonayaan inay masilaan waxaa laga yaabaa adiga iyo anigu inakoo abtirsiinteenu kala duwan tahay inaynu isku mabda nahay oon dooran karo inaad adigu aniga wakiil iga noqon kartid oo dantayda ilaalin kartid laakiinse inta qabaa'il lagu jira qabaa'il loo ficiltamayo ama kuwa jooga ama kuwa ka maqan wax wanaagoo iman doonaa ma jiro marka sida lagu helayaa xal waxa weeye maaha dee soomaali oo dhani baarlamaanka ma geli karaso qaarkood waa xalaal qaarkoodna waa xaaraan weeyaan kuwa ku jira run marka la isku sheego laakiinse waxa weeyaan dadka dowladda u shaqaynaya ee meel marinaya sharciga in ummaddu u siman tahay ama laangaab ahaw sida la sheegaya ama laandheer ahaw waa la siman yahe wax dheer iyo wax gaabani ma jiro walaal ilaahay baa ina wada abuuray sagaal bilood baana lagu wada dhashay aakhirana waa la wada tegi doonaa waana la isxisaabin doonaa marka dadaalkeenu ha noqdo inaan dowladdan soo socota xaq ahaan kula xisaabtanno adiga iyo aniga iyo wixii nala mid ah ee xaqdoonina inuu meel ka soo wada jeesto haddii taa la helo waxaa iman doonta laba kun iyo labaatanka adiga iyo anigoo wada soconna oon abtirsiin ka warwarayn inaynu qof xaqeenna meel mariya xaqa dadka kalena ilaaliya haynu soo saari karno walaal Een, haddii aan ah, su-aasha laftirkeeda dabagal ku samayno oo aan kaalinta qurbajoogta soomaaliyeed ka eegeyno sida aad sheegtay in door ah ayaa baarlamaanka labada aqalba galay oo qurbajooga qurbaha aanu ku dhaqannahay khaasatan hadda meesha aad joogto ee minneapolisna waxaa xilliga doorashada albaabka lagugu soo garaacaa waxaana ku matelo shaksi aadan marka hore aqoon inaadan u lahayn laga yaabo oo cod un ku weydiistay marka ma laga yaabaa inay dhaqankaasi u gudbiyaan oo qurbajoogta labada aqali ku jiro ay matalaan dadka deegaanada ay ku abtirsanayaan ilaa hadda deegaan lagama doorane deegaanada ku abtirsanayaan dadka degan oo dhan ee aysan reerkooda matalin ma laga yaabaa dhaqankaas inay geeyaan waa suuragal anugu dee waan arkay walaal jaamacow iyo dadka ku dhagaysanayaaba qaar ka yimiday qurbajoogta ka yimid oo bahalka qabiilku ku aasan yahay iyo ka wow badan yahay wuxuu qabiilku ku aasan yahay iyo dad gudaha ka soo galay oo qabiilo ha- eh, ay ku aasan tahay iyo qaar maliixo saliimoo wanaagsanba waan arkay ma qabo markaasi dadka dibadda ka yimiday inay qandaraas ku haystaan habwanaaga doorasho iyo maamul qaran inay ku haystaan ma qabo taa anigu dad fara badan waxaan ku arkay oo waddanka gudihiisa ku jira oo baarlamaanka qaarkood ku jira oo runtii waddaninimadooda iyo daacadnimadooda iyo usluubtooda hanad malaynayn kuwa annaka boqol iyo siddeetanka xildhibaan ee u codeeyey in guddigan la abuurana in badan kuwaasay ahaayeen walaal marka waa suuragal dad halkan ka yimid oo farsamadan arkay inay xaggaa geeyaan dee laakiinse adduunka uma baahnid maanta meel waxaa lagu sameeya inaad ku noolaatid waad fahmi kartaa waad akhrisan kartaa maraykan oo qura maahe afrikada kale dad ka yimid oo caynkaasa ayaa jira adduunyo kalea jirta marka waxaan isleeyahay waxay ku xidhan tahay shakhsigay ku xidhan tahay iyo edabtiisa iyo edabteeda kuma xidhna meeshuu ka yimiday in laga keeno wanaag qura walaa dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaa inoogu marti ah brofesor cabdi ismaaciil samater waxa uuna mowduuceenu ku saabsan yahay waa maxay doorka ay qurbajoogta soomaaliyeed ku leeyihiin dib u dhiska dowladnimada soomaaliya dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeysta adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan eh, kusoo dhowow barnaamijka Aa, magacayga waxaa la yidhaahdaa ubax cabdulaahi waxaa magacayga ku magac dheera ubax iigan Een, marka ugu horeysa cabdi ismaaciil samatar aad baan kuu salaamaya aad baan kuusoo dhaweynayaa waana Salaam, kaaga salaam, walaal.
mahad- waana kaaga mahad celinaya runtii sidii haddaba wiilash u sheegay walaalkeen sida geesinimada leh ee sharafta leh daacadnimada leh ee runtii oga qayb qaadatay doorashadii waddanka waa wax runtii aad lagaaga laaga mahad celiyo oo qayb ato ugu weyn ka qaadatay Wayaab- ilaah baa mahad leh.
Ah, waxaan een, aniga su-aashan hadda weynaan qabo waxa weeyaan een, wadankii horta isbedel weyn baa ka dhacay bedelka ka dhacay kacdoon wuxuu ahaa soomaalinimo kacdoon wuxuu ahaa dhalinyaradii soomaali meel kastay adduunka joogto wuxuu hamigoodu ahaa iyo wixii ay rabeen inay heleen oo aan ku salaysnayn qabiil oon ku salaysnayn personal interest oo waxba ahayn oo isku duubni ah hadda madaxweyneyaashii ina soo maray waxaan filayaa inuu yahay only madaxweyne helay codkii soomaali oo completely isku duuban waa tahay ubax eh, su-aashaada maxay noqonaysaa gebagabadii barnaamijka ayaan ku dhownahay okay su-aasheedu marka waxay noqonaysaa dadka dhalinyarada wadanka ku nool ee hadda kollay noloshii dan ka dhacay een waxba garanaynin een sina dhaqan iyo wax walba ka tegay sidaan u arko calishan waxbarashadii iyo wixii sideen u caawin karnaa sidee wax looga qaban karaa sideynu daba heshiisiin iyo isku imaansho qurba joogta ooga qayb qaadan kartaa inaynu sidaa wadankii ku samayno walaal ubax waad mahadsan tahay ilaahay baana mahadle Eh, waxaan isleeyahay laba arrimood iyo aan la isku khaldin walaal waxay dadku hiigsanayeenay u higi kaceen mise waxa meesha ka soo baxay wayna iswaafaqi karaan wayna isweydaars weyda- eh, isdhaafi karaan marka anu waxaan qabaa waxay dadku u dabaaldegeen waxa kow waxa weeye in dowladdii hore oy khaati ka joogeen inay meesha ka baxday in hay suuragal noqotay baarlamaanku inuu codeeyo oo kuwii doonayay inay iibsadaan sidii ay doonayeen loo wada iibsan kari waayey ta labaadna waxa weeye dabaaldegu ka imanaya in la yidhi qofkan cusub ee la soo saaray jidkad marasoo waa jidkaa hanu marnay haddaad kaa mari weydo waanu kaa melmelanaa meesha markaa digniinna way u ahayd ninka la doortay maxamed farmaajo marka labada arrimood yaan horta la isku khaldin waxa weeye su-aashaada had- inta kale haddaanu soo noqdo waxaan leeyahay dadka qurba joogta ah waxa weeyaan wadanku waxa la yidhi waa sideed iyo toban gobol ama wax lamida ayuu ahaa waxaan odhan lahaa dadka isku heshiisiinta ugu weyna u baahan waa siyaasiyiinta ee dadka caadiga ma ah haddaad xamar tagtid cid ku weydiinaysaa qolamaa tahay iyo maxaa tahay ma jirto haddaad boosaaso tagtid waa sidaasi leeg marka si dadka dhalinyartaa ee aan iskuulle helin loo jiheeyo waxaan qabaa inay qurba joogtu maaha un inay taageeraan ciidanka dhismihiisa in gobol kastaba laga dhiso ischool min kow ilaa labiyo toban sannadood soconaya oo standardska ama heerarka adduunka oo kale qurba joogtu lacagtaa bixiso oo iskuulkaa loo tartamo waxaana lagu tartami doonaa yaa qur-aanka si wanaagsan u xifdiyey yaa af soomaali qori kara isagoo uula ah ama iyadoo uula ah hadduu tartan caynkaasi gobol kastaba ka bilaabmo halkaas ayay qabiilo iyo xaqdarra ku hadli doontaa marka farsamooyin caynkaasa oo fara badan ayaa la keeni karaa qurba joogtuna hadday isku duubmaan oy dad ilaahay iyo soomaali ee aaminsan hadday noqdaan waxaan qabaa waxa wadanka ka dhacay wax weyn oo qiimale inay ku dari karaan walaal waa tahay brofesor cabdi ismaaciil samater waxaanu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna waxaan isleeyahay inaad daqiiqadaha ugu dambayso aad qaadato maxaad kula dardaarmaysaa qurba joogta iyo dadka kale ee soomaaliyada ku maqlayo bilowgan cusub ee dowladda hadda lasoo dhisa horta qurba joogta waxaan ku leehay ilaaheen han ka baqano dadka masaakiinta ah hanu dhowrno hanu u tudhno reerayaan loo kala socon waxa weeye maanta abaaro laxaadle ayaa gobollo fara badan ka jira gurmadka ugu horeeya waa inuu kuwaa gaadha oo meel walba masaajid iyo iskuul kastoo iyo dukaan kastoo soomaaliya in hanti laga ururiyo si deg degana loo safuro minneapolis hadday tahay toronto hadday tahay edmonton hadday tahay calgary hadday tahay london hadday tahay nairobi hadday tahay sanduuq deg dega loo sameeyo oo dadkaa masaakiintaa loo gurmayo waa kow ee qurba joogtu ay samayn karto ta labaadna waxa weeyaan qurba joogtu inay isku duubmaan oo ama maraykan hadday joogaan dowladda maraykanka ama canada hadday joogaan ama ingiriiska hadday joogaan inayna dowladaha uga dambeyn ay isku dayaan inay dowladaha jiheeyaan sidii wadanka loo taageeri lahaa ta saddexaadna waxa weeyaan nin baa la doortay maxamed cabdilaahi la dhaho waa inu inaynu u wada ducayno inuu guulaysto waayo hadduu guulaysto waddankiibaa guulaysanaya hadduu jabana oy dowladdiisu jabtana waan wada jabanaa isagana iyadoo loo ducaynayo in lala xisaabtamo tallaabada la qaadayo haddii la arka imika iyadoo xaafadihii iyo qabaa'ilkii lagu noqonayo laodhanayo qoladee xi- kursigan leh qoladee wasiirnimadan leh waa jarkii baa laynaga ture waa in la iska qabto waayo taasi horta waa ta qurba joogta weeye tan kale waxa weeyaan dowladda lasoo dhisi doonana ma noqon doontaa mid hanaan iyo hufnaan leh oo edab leh oo lagu yaqaano inay dadkii ururinayso oo lagu yaqaano inay ka daba tegayaan musuq maasiqii hanaan annaku qaban karayn qaban kari weynay ee madaxnimada ka dhacay iyo wixii la iibsaday iyo lacagtaasi meeshay ka timiday madaxweynuhu hadduu waxaa ku jirayna waa inuu isaguna geesinimo yeeshaa uu yidhaahdaa lacagaha caynkaasaan bixiyey hala ii dembi dhaafo dagaal baan ku jiray inaan meesha ka soo baxo iminka wixii ka dambeeyana halayla xisaabtamo geesinimada caynkaasa hadduu keeno waxaan u malaynayaa dadkuna inay aada ugu sii riyaaqi doonaan hadduuse keeni waayo la og yahayna wixii meesha ka dhacay dibadda meeshanu annaku xukumanay dibaddeeda wixii ka dhacay waxay noqon doontaa in wax laynoo maldahay marka waxa weeyaan fursad bay ummaddu u kacday waxay arkeen inuu isbedel dhacayo baarlamaankii hore ka duwan bay arkeen isku duubnidaa ilaahay haynoo meel mariya haynu adkaysano haynu wax isku raacno qarannimadeennii han la soo noqono haddii taa la yeelo waxaan isleeyahay muddo toban sannadooda qolooyinka hareeraheenna degan ee hore inooga guulaystay in laga gudbi doono laga tallaabsan doonaan qaba anigu barasare cabdi ismaaciil samatar aad iyo aad ayaad u mahadsantaha walaal jaamac alizana allah ku ilaali aamiin dhegaystayaal halkaasna waxaa inoogu dhan barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu nagala qayb galayay barasare cabdi ismaaciil samatar mawduuceennina waxa uu ku saabsanaa sida ay qurbajoogta soomaaliyeed uga qayb qaadan karto dib u soo celinta hannaanka dowladnimada tan iyo kulantadeenna dambena waxaan idin leeyahay ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac buulla jaamac oo inala socodsiinayey barnaamijkii wicitaanka dhegaysaha aad iyo aad ayuu mahadsan yahay